أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo caruur yaryar ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn diyaaradaha cadowga allaha ay ka geysteen tuulo hoos tagtaa degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wasiir ka tirsan xukuumadda xabashida itoobiya ayaa lagu afduubtay magaalada adis ababa ah ee caasimadda dalka itoobiya bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada bokool ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada ka sameeyey deegaanadaasi sarkaal ka tirsan maamul goboleedka ashhadalla dirirka ah ee jubbaland ayaa qiray in khasaare xooggan lagu gaarsiiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka kala dhacay deegaanada buula xaaji miido iyo harbooleh ee duleedka magaalada kismaayo أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan caruur yaryar ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn diyaaradaha cadowga allaha ay ka geysteen tuulo hoos tagtaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa marwaan moxamed subaxnimadii saaka diyaaradaha cadowga allah ayaa duqeyn wuxuusnimaha ka geystay mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana duqeyntaasi ka dhashay khasaare soo gaaray dadka shacabka ah deegaanka jambaluulu ee hoostaga afgooye ayaa cadowga duqeyn ka geysteen saaka ah iyagoo duqeeyey carruur yaryar oo camba ka guranayay mid ka mid ah beeraha ku yaala deegaankaasi inta la xaqiijiyey waxaa duqeynta cadowtooyo ku dhintay mid ka mid ah carruurta ay beegsadeen diyaaradaha gaalada waxaana uu dhaawaca ka soo gaaray laba cunug ah halka mid kalena uu dhacdadaasi shoog ka qaaday waxay sidoo kale diyaaradahana burburiyeen oo ay dhulka dhigeen geedo fara badan oo ka mid ah kuwa midhaha leh ee beerta ku yiilay mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa ka hadlay sida ay duqeynta u dhacday iyo khasaaraha ay geysatay maxamuud cali yuusuf mid saaki waxay aadeen ciyaalka camba aruuris beerta oo xaafadda u dhow camba aruuris u aadeen marka diyaarada duqeymay kusoo ridimaan duqeymadii aalsi toos u qabata haa marka hal waa shahiidi ba allah iraxmo ada laban dhaawac waayo halna xoogaa shoog shoog camal u qaadi laakiin wax ma gaarin kan shoog shoog camal qaadi oo hadda shahiidi waaba eysankeyga walaashaydaa dhashay mid kalena walaalkeygaa dhali oo dhaawac ahoo lugta ka jabay kan kalena abtida abtidan oo aadanaadi isne kharaabada leebahay managa dheeraas toban iyo laba saac iyo shan daqiiqa yahay wallaahi anaka niman oo hadda maanta oo beeraley ahoo meesha kusiiwanahay shalay hadda laba cali kabtar ah hoos soo maraysaa noo soo martay waa ka arg gacni saakina waa waaba tan hadda inagu rideen khudaartii waa naga laayeen geedihii liinta wax bay nagu soo ridaayeen oo hula hula camal oo geed haddan dilaayo ay si soolxunay nala dhaqmooyin gaalada ilaahay nala laba qof oo dhaawacantii waa mid ilma cad midna waa cabtiyaa dhalay wiilka oo horta dhaawac xun gaari wiilka dhalay wiilka kaleentoo dhaawac xoo khafiifsan ah aftigiisii dhaliyasin wallaahi hal dhaawaciis waa isku culusay ilaahay caasiyo lugta waa go-dila iska dhaaday lugta iyo xoogaa garbaha iyo wejiga iisaa wax kasoo gaareen diyaaradaha cadowga allah ee duulaanka ku soo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhiyey duqeymaha wuxuusnimada ah ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaana duqeymahaasi ku waxyeelooba dad shacab ah oo isugu jira dumar caruur iyo dad waayeelo ahaa mahadsanid marwaan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir moxamed ayaa warkaasi inoo si ambaqaadaya howlgalladani oo isugu jira dagaal toos ah duqeyn iyo ikhtiyaal waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo oo xarun ciidan u ah askarta xabashida etoobiya madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jugta madaafiicda si aadaha looga maqlayay gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka siinka dheer oo ah deegaan ku yaalla waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose howlgal gaar ah oo mujaahidiintu shalay galab ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa militariga waxaana laga soo qanimiystay qori uu sitay murtadkaasi laba maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu dagaal kula wareegeen xerada murtadiinta ee xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye waxaana dagaalkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday saddex iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah waxayna mujaahidiintu dagaalkaasi ku gubeen gaari nooca raaxada ah iyagoona hub soo qanimaystay mahadsanid yaasir wasiir ka tirsan xukuumadda xabashida itoobiya ayaa lagu afduubtay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo eegaya wararka ka imaanaya wadanka itoobiya ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo loo malaynayo inay daacad u yihiin abiy axmed ay qafaasheen wasiir horey uga tirsanaa xukuumadda adis ababa taye dendaaye oo ahaa wasiirkii nabadda itoobiya ayaa laga qafaashay afaafka hore ee gurigiisa oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee adis ababa ehlada siyaasiga la qafaashay ayaa warbaahinta u sheegay in kooxo wejiyada soo xirtay ay wasiirka gacanta ku dhigeen ayna ku qaateen gaari nooca raaxada ah taye dendaaye ayaa gacanta lagu dhigay laba maalmood kadib markii laga sii daayay xabsi amnigiisa si aada loo ilaaliyo halkaas oo uu ku xirnaa muddo lix bilood ah wasiirkii hore ee nabadda itoobiya oo ka mid ahaa xubnaha xisbiga talada haya ee b b ayay maxkamadda dembiyada itoobiya ku weysay dembiyo lagu soo ogay oo ay ka mid ahaayeen inuu ka tirsanaa kooxda mucaaradka oromada ee o l a iyo inuu dacaayad ka fidiyey xukuumadda abiy axmed siyaasiga mucaaradka ah ee jowhar moxamed oo war ka soo saaray qafaalka wasiirkii hore ee nabadda itoobiya ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in taaye ay qafaasheen ciidamada sirdoonka gaar ahaan kuwa loo yaqaano firaaqul mowt kuwaas oo qaabilsan inay khaarijiyaan qof walba oo lagu tuhmo inuu halis ku yahay taliska abiy axmed waxaan ka walaacsanahay xaaladda taaye oo u gacan galay koox ka tirsan sirdoonka itoobiya balse halis badan kooxdan waxaa si gaara gacanta ugu hayo abiy axmed qoorta ayayna ka jiraan siyaasi walba oo ay qabtaan ayuu yidhi jowhar moxamed oo walaac ka muujiyay xaaladda wasiirkii nabadda itoobiya siyaasigan la qafaashay ayaa bartamihii sanadkan jeediyey hadallo kulul oo ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya wuxuuna iska casilay xilkii wasiirnimo ee uu hayay balse wuxuu ahaa xubin sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee waddanka itoobiya mahadsanid caliyare bulshada ku dhaqan deegaan oo ka tirsan wilaayada abakool ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada ka sameeyey deegaanadaasi ku dhowaad lix boqol iyo konton oo isugu jira dadka waaweyn dhallinyarada ah dumarka iyo caruurta ayaa ka faa'iidaystay dawo uu maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee bakool gaarsiiyey deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi deegaanada sarmaan iyo busley iyo tuulooyin dhowr ah ayaa laga qaybiyey dawada bulshada deegaanadaasi ayaana si weyn uga faa'iidaystay malaaqyada ah deegaanadaasi oo warbaahinta andalus la hadlay ayaa ka warbixiyey daawada la gaarsiiyey deegaanadooda iyo sida ay uga faa'iidaysteen iyagoona u duceeyey mujaahidiinta insha allahu ilaahay mahadlid uma warbaahinta idaacadda andalus mahadsanta magaaga horta waa lilarahay malaaq shariif isaaq deegaanka aan rooga maata deegaanka sarmaamo geeka mayna inkoytay culimmadii ilaahay kheyrsia oo daawo beeslaan ee biyaas yan inkoyti deegaanka sarmaangan inkoyti raabtan wali ciyaale iyo wali bilaan iyo wali meelo ka jiraan iyo deegaamadu haniiradhow shiidle iyo duurka iyo dini iyo maybwa deegaamadii un haniiradhow siigalew intaasba maybwa daawi lanqiibayahay geeka daawo beeslaan ee lanqiibayaha ilaahayba ka mahadsan dadka walyaaba eedan farxasnin daawo beeslaan yalayn wilib dadka birshay dadka hoob koy daawadan koy leer wah bus beeslaan ha daawo beeslaan geeka yalayn eedan ka farxasnin dadka mujaahidiinta insha allah may leenahay ilaahay galantiyo kor weela gaaladan ilaahay galantiyo hoos weela ilaahay gaaladanoo dulqaadalen etoobiyaanka guuraha ilaleeyey ilaahay ma aruuriyo ilaahay noo dulqaadalen insha allahu geeka mayba roognaha meel dheerhow busley oo deegaankaas anayna malaaka aha walaayada islaamiga boqol mayba ningiibii hoytay maalintan daawooyin oo kala nooc leh ana naftarkeeta daawo qaadadi dadka dhan dhammaan lasii imaayeen wal oo langlanglay lasii awmaya magal ibalaan dadweyn iyo dadyar daawada dhan walba sidii udurshii ayaa liin qaado insha allah dadka bulshada muslimiinta may baan sheegana antii oonay daawadaas ku qiib qaadaan mujaahidiinta may baan ka docaana maalin walba inayo guulo ilaahay insakhir antii oonay ilaahay cadowka noo jibi argagax iyo balaaye ilaahay ka sallad ilaahu may ballanah gaalada noo jibi xabadda la ridow ilaahu ka aadi sidoo kale qaar ka mid ah dadkii daawada qaatay ayaa dhankooda si weyn ugu farxay daawada lacag la-aanta ah ee ay heleen waxayna u mahadceliyeen maktabka caafimaadka wilaayada cabdi xasan axmed aadan mudagig daawo casri ee laka dhiibay walaayada sharafta leeya dhiibaas daawo liisi daawo sharaf lee liisi ilaahay daawiyin ka dar cudurkay wahaayay kaadada kaadada iyo dhabaas daawad wala isii sharafa la insii iyada ilaalan ku faa'idaysadaa mujaahid meen ka ducay ilaahay indiyana guul guul allah sii gaaladu waa ilaahay dalka hoy ku kii magaagay likeele u dhaahirala arraa dowlada islaamika geeka daawina seedii gabal busleyla arraa roogna ilaahay amarshee jara halkana saasu daawudana ilaahay amarshee jaraha ilaahay daawineenkawaalayaana galantee kor alla marsi anata daawila isi wal laagmal oo qaadna walii kaalmaylay heer busley dhon deedanka dhandjadjey dhomba lasiyohay dad oo saas ehoo tiriling lideerane lasiyohay cudurkaana gabe may haaye kiliyaanti kubilawto luwa dhagdee kulahawe bulsho oo amara la jara idoolaska guraayo ro kordharg ee waa iingli jari daawada ta laisi may lierey afarna oo yaa laisi meelo lama kudhang meelo halhal kudhang madi ad hunguriga aanta hiraabang ihamiing madi ad wal aanta istamaara lier dadka mujaahidiinta maynka doo-aaye ilaahay galantee kor alla ka weela gaalada alla ku jibi unodhong alla noo jibi bismillaahi magacay maybu ahaa cabdulaahi cali alle ere deegaankan sarmaarung walaayada islaamka insha allah daawniinsheenti daaw hamaranka bahaasana baydhoweenka bahaasana lahayneenaniinsheeni alxamdulilah eediyeeda aan ka faraxsagna cuduradan iyo cuduro badan infectionada iyo malaariyada iyo cuduro kale iyo daawadiyo nanasi alxamdulilah ayadaan ka faraxsana maybuha daawadaas fidhigaana nideerti maybuha ilaahay dartiisana ninsiyahay maybuha waa lacag ema jaran daawadaana qaadahayna dareerhayna howlano raadsadahayna dhowaan waxaa sidan oo kale deeq daawo oo lacag la-aan ah la gaarsiiyey deegaanada dudumaale iyo abagbeda iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos taga iyadoona si weyn ugu faa'iideysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ugu dambeyntii sarkaal ka tirsan maamul goboleedka ashhadalla dirirka ah ee jubbaland ayaa qiray in khasaare xoogan lagu gaarsiiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka kala dhacay deegaanada buula xaaji miido iyo harboole ee duleedka magaalada kismaayo warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo sii ambaqaadaya yaasir moxamed mid ka mid ah saraakiisha maamulka ashaadala dirarhka ah ee jubbaland ayaa qirtay in khasaare xoogani uu ka soo gaaray weeraradii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu bishii muxaram ee sanadkani kun afar boqol afartan iyo lix ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanada buulaxaaji miido iyo harboole maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayuu ku eedeeyey inay dhabarka ka jeediyeen oo ay kasoo carareen furimaha dagaalka maleeshiyaadkooda ayuu sidoo kale sheegay in looga cararay furimaha dagaalka islamarkaana khasaare xoogani uu soo gaaray sarkaalkan ka tirsan maamulka ridada jubbaland ayaa intaasi ku daray in ay awood u yeelan waayeen inay ku soo laabtaan deegaanadii lagu xasuuqay waxaan islahayn ciidankaasu isagaana idinka tiro badan waana ciidan federaal ahoo lagu soo tababaray eritriya iyo dalka dibaddiisa iyo meelo fara badan oo la sheegahayay ciidankii federaalka isagoon xabad qashkiinin qash ka siinin buu soo cararay wuxuuna kaga soo baxay meeshii oo uu ku soo baneeyey ciidankii jubbaland ee caawinahayay inta xerada loo dhisaya la joogay ayuu kaga soo baxay oo uu ku baneeyey furuntii oo meeshii lagu laayey oo magaranaysaa al-shabaabtii iyaguna ay ku afjareen shabaabtiina magaranaysaa al-aankaa magaranaysaa meeshii ay cidlo tahay waxaan islahayn hadalka murtadkani waxa uu ku soo aadayaa iyadoo khilaaf xoogani uu u dhexeeyo kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka jubbaland maamulka axmed madoobe ayaana dusha u saaray mas-uuliyadda wixii dhacay kooxda gargurte oo uu ku eedeeyey inay kaga soo carareen furimaha dagaalka maleeshiyaadkoodana halkaasi lagu feentay mahadsanid yaasir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu